imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee tesalonika bawlos wuxuu daafacay shuqulkii loo soo diray waayo walaalayaalow waxaad og tihiin imaatinkayagii aannu idin nimid inuusan noqon mid aan waxtar lahayn laakiinse annagoo awil aad ugu xanuunsannay oo laynagu ceebeeyey filiboy sidaad og tihiin waxaannu ku dhiirannaannay ilaaheenna inaannu injiilka ilaah idiin sheegno annagoo dhib badan ku jirna waayo waanadayadu kama imaan qalad ama wasaq ama khiyaano laakiinse siduu ilaah noogu bogay inuu nagu ammaaneeyo injiilka sidaasaannu u hadalnaa mana aha inaannu dadka ka farxinno laakiinse inaannu ka farxinno ilaaha qalbigayaga imtixaama sidaad og tihiin marnaba kuma aannu isticmaalin hadal sasabasho ah ama damacnimo qarsoon oo taas ilaah baa mara ka ah dadka xaggiisana ammaan kama aannu doon doonin ama xaggiinna ha noqoto ama xagga dadka kale in kastoo aan culaab idinku noqon kari lahayn annagoo ah rasuulladii masiixa laakiin dhexdiinna waxaannu idinku roonayn sida mid carruurteeda nuujisa ay iyaga u dhaqaalayso sidaas daraaddeed annagoo aad idin jecel ayaannu ku faraxnay inaannu wax idin siinno mana aha injiilka ilaah oo keliya laakiinse xataa naftayada maxaa yeelay waxaa noo noqoteen kuwa aan jecelnahay waayo waad xusuusan tihiin walaalayaalow sidaannu dhib iyo daal ugu shaqaynay habeen iyo maalinba inaanaan midkiinna culaysin oo waxaannu idinku wacdinnay injiilka ilaah idinkuna markhaati baad ka tihiin ilaahna wuu ka yahay sidaannu daahir iyo xaq iyo ceebla'aan kula macaamiloonnay kuwiinna rumaysan sidaad og tihiin waxaannu midkiin kastaba kula macaamiloonnay sida aabba carruurtiisa ula macaamiloodo annagoo idin waaninaynaa oo idin dhiirra gelinaynaa oo idin markhaati furaynaa inaad u socotaan si istaahisha ilaaha idinku yeedhay boqortooyadiisa iyo ammaantiisa silec oo sababtaas daraaddeed ayaannu joogsila'aan ilaah ugu mahadnaqnaa in markii aad naga hesheen hadalkii ilaah oo aad naga maqasheen aydnaan u aqbalin sidii dad hadalkiis laakiin siduu run u yahay hadalkii ilaah oo haddana idinka dhex shaqeeya kuwiinna rumaysan waayo walaalayaalow waxaad noqoteen kuwo ku dayday dadka kiniisadaha ilaah oo yuhuudiya jooga kuwaas oo ah kuwa ciise masiix maxaa yeelay idinkuna waxaad dadkiinna ka hesheen dhibtaas oo kale siday iyaguba uga heleen yuhuudda oo ah kuwii dilay rabbi ciise iyo nebiyadiiba oo annagana dibadda noo eriyey oo aan ilaah ka farxin dadka oo dhanna ka geysta ah oo waxay noo diidaan inaannu dadka aan yuhuudda ahayn la hadalno inay badbaadaan sidaasay mar walba dembiyadooda u dhammaystiraan laakiin ugu dambaysta cadhada waa ku duldegtay bawlos wuxuu doonayey inuu mar kale kiniisadda soo booqdo laakiin walaalayaalow annagoo wakhti yar lanaga kiin qaaday xagga isla joogidda ee ayan ahayn xagga qalbiga aad iyo aad baannu ugu dadaalnay inaannu wejigiinna aragno annagoo xiise weyn u qabna waayo waannu jeclaan lahayn inaannu idin nimaadno anigoo bawlos ah mar iyo lababa waan jeclaa laakiinse shayddaan baa naga hor joogsaday maxaa yeelay waa ayo rajadayada iyo farxaddayada iyo taajka faanidda oo ahaan doona rabbigeenna ciise masiix hortiisa goortuu yimaado sow idinka ma aha waa idinka faankayaga iyo farxaddayaduba